فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal عبر به كالفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضا aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay آل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa shan iyo labaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaynu kala soconnaa fadeexadda bigisis ee gilgishay caalamka sababtayna in la dhagaysto taleefannada madax ka tirsan reer galbeedka warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xalqada toddobaad ee tixanaha qasasun min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal xubintii ma ogtahay ayaan ka marnayn ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo shaacbaxaya dagaallo hor leh oo caalamka ku dhex maraya awoodaha hardamaya mid ka mida furimaha cusub ee hadda aadka u soo shaacbaxay waa dagaalka xagga teknolojiyada kaasoo keeni kara in dowlado iyo shirikado dhan jilbaha dhulka loogu dhifto maamulka yuhuudda ayaa xoogga saaraya dagaalka xagga tiknolojiyada iyo waxjabsashada waxaana shirikadaha maamulkaas uu leeyahay farsameeyaan fayrisyo lagu kala iibsado boqolaal milyan oo dollar warbixinta idinku soo maqan waxaynu ku qaadaa dhigaynaa fadeexadda bigisis oo ah barnaamij fayrus oo ay samaysay shirkadu uu leeyahay maamulka yuhuudda horseedayna in la dhagaysto taleefannada madaxweynayaal wariyayaal iyo siyaasiyiin intuba iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn loo hadalhayay barnaamijka basaasnimada maamulka yuhuudda ee begases islamarkaana lagu bartilmaameedsaday mas-uuliyiin iyo dad kale oo ay ku jiraan madaxweynayaal saraakiil saxafiyiin iyo kuwo kale ayaa waxaa isa soo taraysa falcelinta ka dhalatay arrintaas waxaana warbixintan kusoo gudbin doonaa waxa aan ka ognahay fadeexadda begases oo ah barnaamij fayrus oo uu isticmaalay maamulka yuhuudda xubin hore jago sarena kasoo qabtay hay-adda sirdoonka maraykanka ee c a e da ninka lagu magacaabo edward snowden ayaa sheegay in fadeexadan ay noqon doonto qisada sanadka waxaana xogo cusub oo lagu baahiyey warbaahinta caalamka ay bannaanka soo dhigayaan fadeexadda basaasnimada bigisis oo lagu beegsaday shakhsiyaad si weyn looga yaqaana caalamka kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin iyo saxafiyiin intaba toddoba iyo toban hay-adood oo ka mida warbaahinta caalamiga ah ee adduunka ayaa daabacay xogtan sirta ah ee ku saabsan barnaamijka basaasnimada bigases ee ay farsamaysay shirikadda yuhuudda ee n s o waxayna xogtooda ku muujiyeen in ilaa iyo konton kun oo ruux lala bartilmaameedsaday barnaamijkan kuwaasoo qaarkood lagu hayay dabagal dheeri ah waxaana la ogaaday in sharikadu arrintan ay samaysay tan iyo laba kun lix iyo tobankii howlwadeennada warbaahinta ayaa xogaha daahsoon iyo baaritaanada ay sameeyeen waxa ugu suura gashay inay ku ogaadaan qaar ka mida dadka ka shaqeeya n s o iyagoona xusay in kontonka kun ee ruux ee lala bartilmaameedsaday ay ku kala sugan yihiin koob iyo toban dal kuwaasoo kale ah derbijaan baxrayn hungari hindiya kazakhistan mexico morocco ruwanda sacuudi carabiya togo iyo imaaraadka carabta falalkan basaasnimada ah ayaa kadib markii baaritaanada lagu sameeyey bannaanka lasoo dhigay waxaana si kululu cambaareeyay un-ka ururada sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha warbaahinta midowda yurub iyo qaar ka mida dowladaha caalamka qaar ka mida dowladaha reer yurub ayaanan ku ekaysan cambaareen oo keliya hase yeeshee waxay bilaabeen inay si xeeldheer u qiimeeyaan barnaamijkan waxaana dowladahaas ka mida faransiiska iyadoona furtay kiis la xiriirta basaasida laba saxafiyiin ah oo u dhashay waddankaas haddaba yaa ka dambeeya howlahan basaasnimo ee ay wado shirikadda n s o islamarkaana samaysay barnaamijka bigasis ee laga leeyahay yuhuudda ma ahan markii ugu horeysay oo sharikadda n s o lagu tuhmay in howlo basaasnimo ah ay ka fudhisay caalamka sanadkii laba kun afar iyo tobanka ayaa lagu soo eedeeyay inay ikhtiraaq ku sameysay sharikadda watisab iyo basaasida dadka isticmaala shabakadaas sharikadda facebook oo iskale watisab ayaa dacwad ka gudbisay shabakadda n s o sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka iyadoona lagu eedeeyey basaasida iyo dabagalka in ka badan kun iyo afar boqol oo ruux kuwaasoo ku kala nool caalamka bishii disembar ee sanadkii laba kun iyo labaatanka sharikadaha tiknolojiyada oo ay ku jiraan microsoft iyo google ayaa ku biiray dagaalka facebook ee ka dhanka ah n s o waxayna dacwad cabasho ah u gudbiyeen maxkamadda federaalka maraykanka iyagoona ka digay qalabka ay isticmaalayso sharikadda n s o kuwaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay mid awood badan oo halis ah haddaba waa maxay xidhiirka ka dhexeeya wadamada khaliijka iyo maamulka yuhuudda gaar ahaan barnaamijka basaasnimada ee begasisteri sanadihii lasoo dhaafay waxaa soo shaacbaxay wadashaqaynta xagga amniga ee ka dhexaysa talaabiib iyo riyaad gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii maxamed bin salmaan lagu wareejiyey xilka dhaxal sugaha ee wadankaas kaasoo bilaabay inuu si xeeldheer u isticmaalo adeegyada ay sameyso sharikadda n s o wargeeska hartis ee laga leeyahay yuhuudda ayaa bishii nofembar ee sanadkii laba kun sideed iyo tobanka daabacay warbixin dheer oo ku saabsan sharikada samaysa softwareka wax lagu basaaso iyo wadashaqaynta kala dhexaysa sacuudiga iyadoona sidoo kale warbixinta lagu sheegay in sharikadu sirdoonka sacuudiga siisay barnaamijyo lagu jabsaday taleefanada gacanta taasoo sababtay in xabsiga la dhigo boqolaal ruux oo isugu jira saraakiil ka tirsan maamulka aali sacuudi iyo dad ganacsato ah bartamihii sanadkii laba kun toddoba iyo tobanka waxaa magaalada vienna ee caasimada wadanka austriya ka dhacay kulankii ugu horeeyay ee dhex mara saraakiisha sharikadda iyo mas-uuliyiinta sarsare ee sirdoonka sacuudiga kadib markii sharikadu ay sacuudiga usoo bandhigtay waxtarka uu leeyahay barnaamijka basaasnimada ee begasisteri si wufuudda ka socota sacuudiga looga dhaadhiciyo awoodaha horumarsan ee barnaamijkan ayay dhigooda yuhuudda dalbadeen in naasir al qaxdaani oo ka mid ahaa wafdiga sacuudiga islamarkaana ahaa ku-xigeenka madaxa sirdoonka ee maamulka aala sacuud uu aado suuq ku yaala meel u dhow halka uu kulanka ka socdo islamarkaana soo iibsado mobel iphone ah kadibna uu lambarkiisa ku wareejiyey yuhuudda intaas kadib waxay wafdiga sacuudiga arkeen sida dhigooda yuhuudda ay ugu suura gashay jebinta taleefanka dhagaysiga kulanka iyo duubista isku imaatinka sida uu xaqiijiyey wargeeska hartis shirar badan oo isxigxigay kadib waxay xukuumadda riyaad barnaamijka ku iibsatay lacag dhan konton iyo shan milyan oo dollar waxa uuna maamulka aali sacuud codsaday in laga iibiyo saddex iyo toban nusqo oo ka mida barnaamijka si ay u jabsadaan islamarkaana u dhageystaan taleefanada mucaaradka sacuudiga ee ku sugan gudaha waddankaas iyo dibaddiisa dhinaca kale wargeyska hartis ayaa shaaca ka qaaday in nidaamka basaasida n s o ay sharikadda yuhuudda heshiisyo la galeen imaaraadka carabta iyo qaar ka mida dowladaha khaliijka si ay u adeegsadaan barnaamijka basaasnimada bigasisteri lana socdaan dadka kasoo horjeeda nidaamka wadamadan kuwaasoo sanadkiiba ay ku baxayaan boqolaal milyan oo dollar waxaana heshiisyadan lagu fuliyey taageerada dhiiragelinta iyo dhexdhexaadinta hay-adaha rasmiga ah ee maamulka yuhuudda dadka muslimiinta ah ee reer filistiin ayaa noqday kuwa lagu tijaabiyo barnaamijyada basaasida yuhuudda si ay ugu suuq geeyaan caalamka sahyuuniyadda ayaa waxay basaastaa dadka muslimiinta ah ee reer filistiin ee ku sugan marinka khaza iyo dhulka kale ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda iyadoo ujeedadeedu tahay inay ku tijaabiso barnaamijyadeeda basaasida ah si ay ugu suuq geyso dibadda weriye u dhashay wadanka ingiriiska islamarkaana ku sugan magaalada naasir ah ee wadanka falastiin ayaa maqaal uu ku daabacay wargeeska middle east ee kasoo baxa ingiriiska ku sheegay in afar iyo labaatanka saac goobaha falastiiniyiintu ay saaran yihiin muraaqabeynta sharikadaha basaaska ee yuhuudda iyo sida barnaamijyadan loogu suuqgeeyo dalal kale islamarkaana ay yuhuudda u adeegsato xitaa wadamada reer galbeedka si ay u basaasaan dadka kasoo horjeeda gumaysiga yuhuudda horey sidaan oo kale sharikadaha sirdoonka maraykanka islamarkaana ay bahwadaag yihiin kuwa yuhuudda waxay geysteen falal basaasnimo oo noocan ah kuwaasoo lagu beegsaday madax sarsare oo ka tirsan dowladaha caalamka oo ay ka mid tahay madaxweynaha jarmalka haweeneyda lagu magacaabo angela markel taasoo taleefankeeda la dhageystay sanadkii labakunsaddexiyotobanka marka laga soo taga hardanka u dhexeeya siyaasiyiinta reer galbeedka iyo hay-adaha sirdoonada ee caalamka waxay kuwa yuhuudda iyo maraykanka qalabyo casri ah oo wax lagu basaaso ku wareejiyeen dowladda imaaraadka carabta tan sacuudiga iyo qaar ka mida kuwa ku yaala khaliijka kuwaasoo lagu basaasay dad badan oo muslimiin ah kana mid yihiin culimo badan oo weli si xaqdarro ah ugu xiran xabsiyada maamuladaas ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee warbixinada tixanaha ah ee aan ugu magac darnay qasasun min ataariikh iyadoona xalqadan looga hadlayo sariyadii cabdulaahi bin abi xadrad al aslami iyo labadii saxaabi ee la socotay allaha ka wada raali noqdee waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir
تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى inta badan duulaannadii muslimiinta waxay ahaayeen kuwa aad uga tira yar tirada cadowgooda oo inta badan waxay cadowga ku soo jibaarmayeen muslimiinta dhowr jeer sidaas darteed iyadoo taasi ay jirto muslimiintu waxay duulaannadaas ka soo hooy jireen guulo wax ku-ool ah oo ay adag tahay in la suureeyo marna muslimiintu kuma tashan mana tala saaran awooddooda ciidan iyo tan maaditoona waxaa laga yaabaa in arrinkaas uu xiriir adag la leeyahay hadalkii cabdulaahi ibnu rabaaxa uu yidhi maalintii mu'ta kadib markii muslimiintu la yaabeen tirada ciidamadii roomaanka ahaa ee yimid goobtaas dhab ahaantii waxa uu hadalkaas ka turjumayaa caqiidada dagaal ee ruuxa muslimka ah looga baahan yahay iyo sida ay u xeel dheereed caqiidada dagaal ee saxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi cabdulaahi ibnu rawaaxa isagoo weliba codsare ku qaadaya wardadow waxa aad ka cararaysaan waa tii aad soo raadiseen darteedna aad u soo baxdeen ee shahaadada ah weligeen kuma aanan dagaalamin tiro iyo tayatoona waxaan ku dagaalami jirnay diintan allah subxaanahu wa tacaala nugu karaameeyey ee dhaqaaqa waxa aad heshaan waa guul ama geeri allah darti laidin dile kutubta siyarka waxay ka hadlaan sariye uu nabigu sala allahu calayhi wasalam diray oo aan dadku intooda badan aqoonin balse ka mid ahaa sariyooyinkii uu diray nabigu sala allahu calayhi wasalam kuwoodii ugu cajiibka badnaa marka laga eego tiradooda iyo tayadoodaba waxay ka koobnaayeen sariyadan saddex nin oo qura waxaana loo diray qabiil ka mida qabaa'ishii carbeed kuwaas oo u bawc dhigi waayey saddexdaas geesi waxayna door bideen inay goobta isaga cararaan taas oo dhab ahaantii ka turjumaysa qowlkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر waxay wariyeen kutubta siiradu in rufeeca ibnu qays iyo tolkiisuba reer jushum ibnu mucaawiya ay qorsheeyeen inay soo weeraraan nabiga sala allahu calayhi wasalam balse uu nabigu ka war helay waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam u diray ibnu abi xatrad al aslami waxa uu la dhashay xaaskii abidarda ee ahayd khayra binti abi xatrad bishii shacbaan sanadkii toddobaad ee hijiriyada si uu shartooda uga difaaco muslimiinta warkoodana u keeno iyo waxa ay damacsan yihiin sidoo kalena u soo dilo rafeeca ibnu qays haddii uu awoodo ibnu abi catarad waxa uu aroos galay muddada shaqadaas loo dirayay agteeda isagoo meherkiisu ahaa laba boqol oo dirham waxa uu aaday nabiga sala allahu calayhi wasalam si uu kaalmo uga dalbado oo uu meherka uga bixiyo nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa weydiiyey meeqa ayaad meher uga dhigtay markaas ayuu ku jawaabay laba boqol oo dirham markaas ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi سبحان الله لو كنتم إنما تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم والله ما عندي ما أعينك به waxaad moodaa in nabigu sala allahu calayhi wasalam uu aad ula yaabay sida uu meherka saxaabiga qaali u yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أعظم النكاح بركة على الزوجين وعلى أهلهما وعلى المجتمع هو ما كان أيسر مؤونة أي ما كان أيسر كلفة فليس فيه عناء ولا مشقة waxaa isi soo taray warkii ahaa in rufaaca ibnu qays iyo tolkiisii ay duulaan ku soo yihiin nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiintii wada joogtay magaalada madiina almunawara markaas ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam diray ibnu abi xatarad iyo laba nin oo kale nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi aadan ninkan oo waxaad noo keentaan asaga ama waxaad noo keentaan warkiisa iyo wax waliba uu damacsan yahay waxa uu yidhi ibnu abi xatrad alaslami isagoo duulaankaas ka warramaya waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalamna siiyey hal duq ah oo caato ah waxaana koray mid naga mid ah wallaahi way istaagi weysay ilaa gacmaha lagu riixo oo loo kaalmeeyo si ay u istaagto markaas ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ku yidhi tankaxaysta oo tookaysta waxay ahayd hal aad caato u ah oo waxna xambaari karaynin waxaana marba mid hasha korayay oo isku badbedelayay saddexdii nin ilaa ay ka gaareen meeshii loo diray waxayna wateen seefahooda iyo fallaarahooda oo dhammaystiran waxay gaareen ibnu abi xatrad iyo labadiisii saxaabi halkii loo diray goor gabaldhici ah waxa uu galay ibnu xatrad meelhowd ah oo dhinac ah waxa uuna ku yidhi labadiisii saaxiib ee hawsha kula jiray haddii aad maqashaan aniga oo takbiirsanaya oo cadowga weeraray adinkuna ila takbiirsada oo ila soo weerara cadowga wallaahi waxaan sugaynaa inaan cadowga kedinno oo naafayno waxa uu ku jiray ibnu abi xatrad kabiinkiisii ilaa cishaha laga gaaro rifaaca iyo ciidamadiisa waxay shaqo u direen mid ka mid a ciidamadooda balse waa uu ka soo daahay waxayna maleeyeen oo isdhaheen waxaa asiibay oo waxaa ku dhacay dhibaato rifaaca ayaa seeftiisii dagaal ka surtay waxa uuna yidhi waxaan raadinayaa ninkii aan shaqada u dirnay waxaan u malaynayaa in dhibgaaree waxay ku yidhaahdeen ciidamadiisii annaga ayaa kaa kaafinayna oo shaqadaas soo qabanayna waxa uuna ku yidhi maya anaa shaqadaas u qumaya kadib waxay ku celiyeen waayahee waan ku raacaynaa balse waxa uu ugu jawaabay maya kaligay ayaa shaqadaas soo qabanaya cidna ima raacayso waxaa soo baxay rufaaca ibnu qays waxa uu soo maray meeshii uu ku jiray ibnu abi xatrad waxa uuna ku riday fallaar oo waxaa halkaas ku dhacay rafaaca ibnu qays isagoo aan wax cod ah laga maqal amaba aan qaylin waxaana u tegay ibnu abi xatrad oo waxa uu ka soo gooyey madaxii kadib waxa uu u dhaqaaqay oo weeraray dhankii taliskii gaalada isagoo oo wata madaxii hogaamiyahoodii waxa uu ku dhawaaqayay takbiirta waxaana lasoo weerartamay labadiisii saaxiib iyagoo takbiirsanaya way awoodi waayeen inay sugnaadaan mushrikiintii oo waxaa hareeyey argagax waxayna ka carareen goobta iyagoo horey usii kaxaystay dumarkii carruurtii iyo waxyaabo kaloo fudfudud keliya waxayna soo qanimaysteen ibnu abi xatrad iyo labadiisii saaxiib geel iyo ari aad u fara badan waxayna u yimaadeen nabiga sala allahu calayhi wasalam iyagoo wata xoolaha iyo madaxii rifaaca ibnu qays guushaas muhiimka ah darteed waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam siiyey ibnu abi xatrad saddex iyo toban neef oo geel ah waxa uuna isaga dhiibay meherkii lagu lahaa halka wixii u soo harana oo ku masaruuftay danihiisii gaarka ahaa waxa uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma og tahay dhagaystow nebiga ugu badan ambiyada ee qur-aanka lagu sheegay inuu ahaa nebi muuse calayhi salaam ma og tahay caasimada dowladdii umowiyiinta inay ahayd dimashiq ma og tahay dhagaystow imaamka quraacda inuu yahay mucaad bin jabal allaha ka raali noqdee فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست